声が 前前wewe wakienda kukia kama tena makuu ya tirini makana chakati na wala waxyaabuhu ka dhacay qabiis dhaafkaas qorigu ah waa wixii qoqor iyo didilamayka loo buray oo waxa qabaan iyo waa waxa baycidu waa wax qoqor iyo didilamayka loo buray waa waxa kibaar ugu urbaxay qaladka kiisa waa waxa qadowkani iyo qayl oo mamayn jiray waa waxa qamaan iyo sidii qaadigii qoqorka qaadigii qoqorka waa waxa qabaalkii keliya qoladii waagi oo waxaa qayaamuhu ka dhacay qabsudhaafkaas ninkan yidhi waxaan qaban inuu qaato laga waayi kulle anaku maakaa jiray qorigiinaysi halkaas kusoo
waramadii laisku galay kalimadii waa niman kasna dhageysan jiray
biraadeemarkaas waa kii markii laga xaday maxaa waxaan ku qabilaha kalxe kalxe maalintii uu guray oo gade u weydaartay may talxa maalintii uu guuray uu gadee u weydaartay oo uu reer garaab garaab socday oo geelashii kiciyey oo ay guurihii kala hadfeen go-anka reebii oo celima jeerteen u galay guur jiraanahay gondogooye iyo waan ogaa galabtii dhiitaal ninkii goobtii joogaanahay oo gagamka taagnaay gunduro iyo mugweyn waxaan ahaa geelaa raacyada ah goroga hoose weyn waxaa ku jiray duul gundi ahaa haddana gaboodhi iyo anigoo gamayaroo weyda jirgirta daalka ayuu baa fadhiyey gu- iyo dayrno gali iyo islaam waa dhiqinimo guddoosha ah gacan qabasho niman baa yiqiin hiil wax kuu gala eh niman baase gaabshow ahaa guulma weliya uduntan afqabi laguma jaro geeda oo badan eh garabsiiyo ma hayn karo ninkii aan geesi noqonayn garta niman aqoon xajadu galaba waa eex gabarna tooraha gaalkacyuud ugu gadaal dhigay halkaas iga fadhida adiga ugu gadaal maray aduu gabagi halkaas u meliyey gabagi ma hayin wax halaf baa gabaga nagu soo gaaraysay annagu gabaga halaf baa nagu soo gaaraysay ma gabagi baa nu qaban
niman baa waagooyihii hiil wax kuu galay wax ku gala ee niman baasa gaabshuu ahaa buulo weliya weliyaaan afqabin laguma jaro geeda xoog badan garabsiiyo ma hayn karo ninkaan geesi noqonayna gartaas niman aqoon xaajadu galaba waa eh gabarna dooraha gaalka cuyuud ugu gadan maray ay adu halkaasu ninkaasu meri waa tiro badnaa laakiin gabalka sidaa ku garanaysaa
aan leedaa caliba dabas على حاجة أحمد aflay oran kara maaha
gabayaan cidda cidda lafteeda gabadha fur
xoogaa gabay ku leexiyey
inshadana bootash
ciddaa dadkaan daarugoynaya haddee qoys qoys buu isu qabaawo sida aad ka waraftaan waa tii labalabada laydulma adeerkaa laysu guursan ciddaan xeer ka goynaya markaa markaasaa shirir maalinta reer loo kala sifay waxay lahayd xaan kale ragkooda iyo ragdaayo oo shirkiinka aabiisu iska dhigay حل معنا شركة كبيرة ليش بتوفى ها يقولوا لي حل معنا شركة ما تقولش لا تشوف أنا بتكلم وكذا اللي بس في الوكر حبيب إحنا كان ولا كيس نكبر بنفسي عبد الرحمن نكبر آخر سبيل اللي يرحمن آه حاجة من نكبر بنفسي ليه وكان الله هذا الموضوع الثاني ما تعرف ليش بنفسي تجينا إليه من قبلي بقولها لا تيجي والله ما بقولها لا تيجي أنا تسوق داول بيه
rofro
markaas fikirkii talada waa garab marayaan ka guda ilaxkada garan bogaayaan madaxa sareetii markan kuba hadaaro gooyaha sareeto iyo markan kuba hadaaro iyo gobaha daaro Madaxa sareetiya ma dhugan kuba hadaaro goobaha daarood
garabkun indha weyn warkeedku jirtaa reer bedinxooda garabkun inuu ku meegaarmi iyo guud cadiyo wiil sidii geesiyaa laga tiri gowda ku hayaan sidii geesiyaa laga dilay tiri gowda ku hayaan gabdhihii waa lagu hayaa boor iyo ayaan halkaa gabagaasu kuwa dheeraado oo umarsiiyey gabadhii marka waxaa lagu maslaxay oo leeyihi waxaa yeeshaa ajaax labaatan harag gabdhihii ma labaatan laga bixiyo
حاجبنا الله جل وعلا ترى وقت على فرقة قوها لا تعاو قوة كيانا أنا لا يري ربا ما أسلام بلسي دوب وجب سوا أسلام ما بس كنا ما تلك بقول سقط ما كان بقول لا كيانا عدد كيانا وأنا سكرتها جيري فينش مركم وعين تشيل سلطان على بس وش ناجو بكرة تشيل ويستمع لطمع كنا بس anigaana waxaan garanayaa xasuus annagoo sabdan haada ku la yaqaana hal waliba geel gabay qaatay balaa ku jiro darkasta awad iyo geelaan garanaya ciddaa reeshan saxaa sababkeeda baxshay
aaba ka baxaysa halkii ree wax dhaagan maaha dee wulkanaa geelna ka baxshay geelka baxshay ay noo joogto gabadhaan kala guursan kasaaliti horeba soddon baad ka baxsay anna ka baxi labaas So- maya tanasi soddon naga sii.
soddonka ka bixi cabdi bootaan oo leeftamayo gabadha adeerkeeda abeed la dhashay geeyoodi amba aana geeli kama agay inaan cabaayeen iyaa ii dhamahayaan cuur ku kicinayo ama aan cid baa meel la furay caday u yeerayeen indigaygu waa jecel yahay oo cayr maqaayo caqligeed ka koray maalintan cayriska ah adigoo cadilan aadmi kala cawru waa beri cudurdaarabkeedaan barto celiya neefki cagta tima haddii lagu arko iyo ciribta ruuxeed cirka curashahooda iyo haddaan cadarba hoosiye haddiise digay iga qubtama cudur dawoobaayo cadrad gabarahooye haddii ila cashaynayso inaan qaalma caasha ku baxshaa wayga caariye
qaar maxaasha ku baxay baxshaa wayga caariye laga hel
cag had agta agta cirka qurashahooda haddaan adag bahaysa agta agta haddii tim haddii agta haddii tima lagu arko iyo ciribta ruuxooda cirka qurashahooda iyo haddaan adag bahaysa haddii seediga iga cubtama cudur dawoobaayo geel isii yiraaha Dagaalku waa baxaya.
Haddii iga cubtama cudur dawoobaayo afrad gabara oo yar haddii ila cashaynaysa ina qaado caasha ku baxsha wayga caariye
gast garagiisu ayay Shee, adugu waa waxee.
hadda hadda meel uu ka gebiyey Lacag.
camudaas ka baxo anaa kan annagu anaan toosba gabayaasha u hayn
ya halkaan waxaan u jeedaynaa caligu isaaka ugu yeera
asaga laftiisu intuu moogyahay dee moog lama qaban karo hadda Ah.
lama wada qaban karo laakiin intii markaa laga gaari karo lahay haa la qabtaa teemadow
cadow ah adigana waxaa kale cadow baa kulaabtay ya ciise gabadiis ma hayn ciise gabadiis hayn ma waa wax yar maxaa gabada جدي جدي برا ya isaas kuma aha.
ciise isxaa nin balaa ah waa nin balaaya oo qabyaayo oo aagis oo miraal ah.
aa
balaa ah xaajiga ilma adeera xaaji ilmaa دان سداس يا.
دان غير لك على قوسن waa ka waa ka oka
دان بدنا نخلق عن نيرون sida gaban agoorey nashiya gabanka duflaaray سيدا قلنا agoorey nashiya gabanka duflaaray gabagaba jallaa lagu geliyey geela la xiriyeeyey oo guutadii soo dhacday iyo gaarku celinahay oo angeli ma soo daadhin ee siiba lagu gooyey oo gaawaheedii lumadoo gorofka loo qaatay oo aan godolka naasahan dhig tirin laga gujeynahayo oo aan gabantii inay geesmadhigan geerideed hubinin oo ganindhaxaa toostay oo garasho ooyeysa niman yahow la gaar baana hayogana la ii dhiibay uulete aarwaa adduun geeri loo dhalay sida sida habar gablama oo la dilay geesigay dahatay oo aan wiil gulboodiyo u harin gabari waa ruuxe oo guuryadoo dhaxala iyo guri gabdhaas foogta oo guur hawadii daysay iyo inay garoobayso oo gura kutuul iyo ka tegidani ka geli weyday oo gani dhaxaal toostay oo galaasho ooyeysa nimayo lagaar baana hayoogama la ii diidiye guuleete aarwaa adduungeeri loo dhalay والعود
sida gabar intii garax ku biday hooyadeed garatay oo uu gunaaxay ciddii gaari kari weyday oo dumadihii timihii geydada ahaa guurkii ka carroobay oo galindhaxaa toostay oo garatay ceebteeda niman yahow la gaar baanahay oo gamaan la ii dhiidiyey guuleedsa aarwa adduun geeri loo dhalay sida giir intuu buuro galay ceelkii garab dhaafay kolkuu geel barqadhi joogay oo uun la gubatoobay galayreynta wiiliyo markuu godonka ceeli waayo ilmihaadiskii iyo lawaagoron dhawaaqdii oo galindhaxaa toosay oo garasho ooyahay niman yahow la gaar baana hayogama la ii diidiyey guuleeta aarwaa adduun geli loo dhalay sida geesi keligiisa oo geedka lagu ciilay oo doqon gadaal uga yaray galabta ay cayday oo geeri baa saxa dhigtay ee gaxankii luufluufay oo galindhaxaa toosay oo garaasho ooyahay niman yahow la gaar baana hayogama la ii diidiyey guuleeta aarwaa adduun geli loo dhalay hadalse lama geljiidee waxaan yara kusoo gooyi oo googacii ugu darayo ruuxa uga gooyi guuleed baan weynayay haddaan uga tarqiiqaabin hadday gabanka wiilo ay diteen lala guuleeyo hadday guxu macaaqow intii godobti duugooyo alla ilahay inuu garac axaa qirinta guuleede annagoo ragga yaroo gaabatiyo duugubaanahay gorgorkii iyo aboorkii hadduusan hilib ku guulaysan haddaan gudugiyo labada baalgalini dhiigmaaxay gaaleenka waranow haddii aadan sidii galeen leexan gumicii rasaaseed haddaan gawdu kaa badanin haddaan lafahoogidin iyaal haddaan geelu dib u fuugin godoobkooda keensamay haddaan goroya cawdhooday haddaan reera gaal lagu ogaa gacan madoobaanin haddaan geel xalaadihii ka kicin golihii loo ooday alla ilahay inuu garac ahaa jiranta guuleedi ana qolo yaroo gaabatiyo duugubaanahay mudaniya sirmaan garow duugooha arigmayoyedi haddaan niman gadaal xiiran jiray haadku galowlayni madoobo taliyow haddaan geedka laga waayin xushaaga odayow haddadan guriga oogaagin haddaan garaseerkii caabu waa geeda laga waago haddaan haddaan garaseerkii caabu waa geeda laga waago wadariya sarmaan garow hadduu guuxa arigiin gogdii laga dhigtay jiray haddii geela lagu beecsho alla ilahay inuu garacaha aqiranta aqiranta guuleeda anna qolo yarow gaabatiya duugumaanahay waxay bahaaga beenbo haddii aan ugaabeyno xasibu ganacsigeeda iyo xaddadan kula buurine adiga iyo gandaal qaba hadiinaan suku wada guurin gob dhan baa la siiyey xaddadan qaybda kala goosan rawaata subaga haddii aad balajadii geyso aan leeyahay inuu garcaha qilanta guuleeda ama qolo iyo gaabatiya duugumaana haantaad gadow wahaysaan haddaad oday gorhow dhugdo haddaan guriga caanaha darnaa gaalin oo baqatay haddaan garab qasdiyo cunur riyaha gaadha wala cunuri alla yidhaha inuu garab ahaa garanta buu leeyahay anna qolo yaro gaabatiya duugumaanaha jaalo haddii waayahaas bugaafaysto yacnaa nimaad ku raacdaba haddii laysku gacalaysto gidigiisba ximanow haddii guri lagaa oodo geedaha samiidale haddii aadan ku gaafmeedin alla yidhaha inuu garab ahaa garanta buu leeyahay anna qolo yaro gaabatiya duugumaanaha warmaa hadi jaxkii gabadhmaa yaa aad buu fiican yahay.
marka ninka wiilkiisa wiilkiisii baa markaas aa wiilkiisii baa markaas sawkii la raacay Isa Isxaaq waa wiilkiis wiilkiisa
wuxuu ku qabsaday markaan mid annakaaho ilmada imaado axmed khayr yiro bele oo xataa iska aanjinaa seexanki cabdiqaaliyo xaadarkan waa laga qaraxsha waxaa fiican qowlkii adoron inaad diyaastaan hadduusan kaa dallocdasa waa qaymo kaa dhacay kuwu dhaceedoo fadhiya waatii dagaalka ay u hormar kuwu dhaceedoo fadhiya qaylo lagu tuuri ayagoo khasaartada jecel bay qulla isqoomeen soo saqaatay nimankii dagaal qaabilaan jiray qacdii hore waxaa laga burjaray toban quqraala sama yeeshe uunbaxa ka dhigay qayfe nimankiisa reer qumis markii la isbartay baqa isqaami qayax gudiyo qoolaali bay uun uga guureen qaantoor inay tulaban yihiin waa naloo qiray qarow maala meeshii lahayd lagu qarsoonaa kursi digina loo yeelo waa qadaxda caanood qayb bartada loogu xidha qoodha xeradii abbaasa laysku dhaafayo dalkii baa laysku qoonsaday awoodii mareexaan arkoo waa iyagaas qumay eh guuriya qaroweyn hawiya qadhac kasii guuriye haweenkii qabiil iyo raggii qaar ka soo noqoye waxay nala qadeeyaan hadday naga qaloodeeni qabatuume nimankii qurquro qabay u fiicnaa gelwaa qasaanade markii qad wixii qadawka soo meeray qararbaa la moodaa markuu koor ka soo baxay inta qorig la siistaa ka badan qaridna wou meeli guuleedku wuu ugu qarbaday loo qisaas badiya yoonku ku baxay aadmi badan ruuxa laga qaadi kama qaadin dhaab qurux ilaah yaanu qoon lahay qanaanaasihii dhacay hadeef lama qaboobaane qoladan isqabanaase waa qaran dhacsiina roobkuba qayood buu noqdaa qaar markuu da-ay intuu qaansi roomaad noqduu qiradii yeeshaay qan intuu ku siiyuu daruur kararkii qeexaaday qoortuu qalceeyaa nafdhuhu wada qamaadaayey ulatiimadu buuxiyaa qaydartiiyo heesha qublahaas dambeetoo carada qowdha bixiya jeerteen la qaynuu yahay oo maanta waa qaniye markaas qoladaan u baanahayo jeerteen la qaynuu yahay oo maanta waa qaniye alele hadduu shilay qawaday waa isqoor furani waa kaa qallaafkii degiya tuurigii ximan ee ilba iyo saheed buu ka yimid qarar mugaaleedii qururku wiilashiyiin haddii aan qoomamay sacadku rooshiita daarood haddaan loo qabaan noqonin qalaf iyo daciidyahan haddaan ceesha loo qodinin cumbayaasha subaga haddaan ariga loo qaybin qabroo maalintuu dago haddaan qorilo loo dhaamin haddaan qaarkin loo dirin horweyn qodob qodob eryoonahaya qodob roob dhuluu golay qodob roob dhuluu golay haddaan lagugu soo qaybin haddaan qaasaweyniyo midkii dhihi la qaatiinin qarbihiisii raarkii haddaan male laguu qoynin qarqarkaaga saadhaye haddii aadan la qaybnaanin mutlaqaa timaadaan haddaan quud yar lagu siinin haddaan awrta soo qaban la oran qaalimada maanu quud inay u guuraan haddaan laysku qaabilinin haddaan xero la oo qaarin badan qaylayaal derisa haddaan quraca loo jarin ardigu mala qaroontaasi haddaan qodax kusaydhiya dhibaan aadan la qowgaarin qorax iyo qabowgaas markii laga qarsoonaado haddaan dhididku kaa quman markaad hawsha qabanayso alla yidhaha ma qaangaarin oo waan qadaysnahay qowlkaygu waa been haddaan qaymahaa dhicinin
Haddaan, haddaan, haddaan, haddaan. Wallaahi.
The first poem was uh, a certain poet called Isa Ishaq. Uh, the second was his son. Uh, two, two fantastic girls.
haye
أيوة.
waa haddaan dudeyno waxba ma hayne أيوة.
ya آه. هذا سفرته. caawa bishu waa toddobiyo labaatan waxaanu gaaro halkaasoo qurac gaala hoostiisa aanu degnay labada istaan baa gaaladooda wateen ay ka dhisantahay annakuna dirmaha iyagi noogu fidsan yihiin ay wateen badankooday geli doonaan
Quella con la- il, il col cartellino dell'Alitalia.
Eh, Estrema destra.
oo aadan ama aadan oo maxamuud ninba siduu u yaqaan aadan sheekh maxamed maxamuud maxamed ciise isxaaq waxaanu caawa bal ka codsanaynaa ololihii murti iyo suugaan iyo hadallo xigmad leh oo ilaahay u dhiibay ilaahay ku mudnaystay bal inuu caawa nagu soo wareejiyo gaar ahaan wixii uu ka hayo gabayadii ninkii odaga ahaa la oran jiray cumar garwax allah u naxariistee
ninkaas wuxuu nin oday ah oo taariikh leh waktigii musliini walaha isku xiray waqay- waayaheedii gabay buu dirshay gabagaasoo isku guubaabinayo isaguna dadka wada jirkiisa isku xiraantiisa waxtarka ay leedahay walaalaa iscuskaday waa tulweyn laga cabsoodaayo callayr keligii baxay caraddaa laga afkuustaay ilaa ninku hadduu keligii yahay nin nima kastoo isleeyahay koox wada socotaa ka adkaan karta laakiin hadday koox iyo koox yihiin yaa laba kala waa la dagaalamaya xoolo u kala qaadi maayo laba lagu kala qaadi maayo callayr keligii baxay caaradaa laga afkuustaadee nimankii wax wada cunahayaa waa isku calool caanaha iyo caddiinta iyo inta cad waxaa weeye dharka iyo baruurta iyo caanaha udog wadaagaysta ana kala cantuuganayaa nafsigooda xuryaamayn kala badsanina wuu reegayaa marka lexjeclada nin walbo wataada adaa leh laakiin cunnada iyo dharka wadaaga guulaabadiisu saasay ah
kaasi halkaas oo awolow ka tiro badnaaday la tahay aa ka tira badnaa halka halka weeye waxaan ka qabanay marna waa kan odhanaya dagaal uma saftaan niman hadday wada hadday doqonta reebaan durdur kama cabbaa niman hadday wada deg waayaan dib iskama naxaan niman hadday nafis ku dayshaan daayeer bay noqdaan niman hadday kala dagaagaan yacni wax maslaxada oo ka dhaxaysa hadday waadaan oo wax iska qabsan waayaan oo wada jiri waayaan niman meel buu ka baxay kii meel ka baxaba marka wuxuu noqonayaa daayeer miyay ka horreeyaaba ay agta mariya agta mariya taasoo intaas ah. Hadde- adduunku hadba uu filim baa laga sheekaystaa taariikhdii reer kennedy reer sii maxamed oo taariikha ahaas waxay ahaayeen wakti ay aradaas hadii fadhiye
waktigoodii la soo dhaaf waktigaana haatan fallaago iyo la yidhaahdo oo talyaanigu inta soo galay dhulka waxaa jirtay ceelbuur nimankii fadhiya oo nawaabta ahaa inuu ku imaantii dambe yidhi waa in daldalool nin la oran jiro waa in gabdho raashin aan uga dhiga askartay waa in la ii keeno
askartiisu u rabay masaajid askartiisu u rimi askartuu iskala yimid muqdisho inay gabdhaha ku istadhexaan buu yuu doonayay markaasay ka gadoodeen hadalkii saas ah ay ka gadoodeen dagaal waa tan lagu qaadayo daldalool waa kan la dilay yaa عمر سو- عمر سمنتر يا تي cumar samantar iyo godo godo iyo xirsi guushaa iyo yaa raggii lahaa sheekh cabdishakuur sheekh la odhan jiray nin axmed kula ahaa qolada asad iyo as- آه، aswad آه، أسود.
aabihi آه.
maalintaasa isagana la dilay aswad aabihi marka saddex nin oo daldalool dishay iyuu ka mid ah isaga iyo cumar samantar iyo haddee waa tii markaas ay fakadeen خلاق لنا fallaaga la noqday qoraxi la galado xara ka hortimido adduunkii intii muddo ah saddex sano ah dagaal ka socday oo ogaadeen iyo jeerteenkii markaa iyo marexaanba feodal iska leef halkaas dagaalla ba'aanu ku dhex mareen ogaadeenka iyo amxaaraha iswataan iyo adigu dabay cumar sabatar waa kan u galay wixii kalena waa kuwii soo noqday oo talyaanigii dib loo soo galay hade shido badan baa waagaasna dee adduunka ka dhacday waa la yidhaahdaa ninba taagtiisaa qodax ugu tagtaa آه،
dagaal xoog leh آه.
ee waayaha soomaalida dhexdeeda ayaa talyaanigii iyo qoladii fallagada كده شو ka dhex taasuna halkaasay joogto tug kaleeta gaala imaad waaga la yidhaahdo
كده شو واجي علي مش مش آه، حبيو.
حبيو واجي كده ay شو ingiriis iyo talyaaniga waxay ku heshiiyeen in xobyo intuu ka soo dego qoladan kennedy isagaa dee laga amar qaadan mayne waa layska soo dego اه شو سي حبات heshiis hoose iyo waxbaa jiray oo adigu hobyaa looga soo duulay saydaanadii cagaar weyne baa marka la isku yeelay haddee waagaasna waxaa dhacday iyadana dagaal xoog leh.
مرقر وحرته واجاس مش ما وقتي ما كو عدنا اصلا waqtigaas waa ka horeeya waxtarkiisii keligiis waayahaas waaadana waayahaas سو واحد مكير واياها yaa واياها واحد مكير waayahaas waa wuxuu yidhi hadda ma anaanu heshiisnayno adduunkuba buu iska aqlalaaso qalalaasa marka daraawiishtaas oo haddee dhab gaalada ula dirili jiray nin dhulbahanta ah oo la odhan jiray gaba-aweyd yaa اه اه مغلق ilaah wadaadkaas ama dil ama doori ama diinta ku jooji ama meel u dawaafi ama gaalada dooni isagoo dagansii ya oo dad intiisa kaleeto wadaadkaas ha ka dooran aa, ka gaba aweynta odhanaya haddee dad badan baa waagaas
carrada tan mudug ilaa halkay daraawiishta ka soo gaadhay horta waagaa
aasaaskii hore oo ay eh, xarumaha degdegi jirtay dheer iyo markii degahayeen hore waxay degtay roox marbay degtay roox dadka ruuxaas gaalkan xagga ka ah ma mar bay degeen waa daraawiishta haa waa markay guurhayeen hadba sii socdeen hadbay guurhayeen hadba meel degay halkaas marbay degeen halkii dambana haddee mar intay inta leex tegin waa kuwa degay qoraxi Ah,
waxaa kaxeeyey nin la odhan jiray cabdi hariye oo ogaadeena reer cabdi ninkaasaa u yeera wuxuu yidhi ciidan iyo dal iyo dad iyo intaa ku hayaadee soo gu- soo wareego sayidow sayidow waxaad timaadaa meesha la yidhaahdaa qoraxi qoraxay baa looga shar qabtay oo qoraxay buu degayo qoraxay buu xarun ka dhistay oo xaruntii oo socota
ismaayil socod
oo ciidankii ogaadeen iyo dad helay dadkuna haddee dadna waa dad raaciye ah dadna waa dad markaa dadna waa dad ciidamadiisa ka tirsan Sax.
ninkii ka keenay cabdi hariye cabdi maxamed waa la ohan jiray oo isgabar u dhisay ilaa cabdilla xasano markaa xisaabsanaa birama monastero u Mm, xisaabsanaa sayidka sayidka yaayaantii dambe sayidkii waxba laga garan waayo
meel wax ku wada iyo xiisan yihiin iyo هاي marka wuxuu nin la oran jiray xuseen iljeex yaa niman bahgari waa kii ahaa sayid niman bahgari ayuu wuxuu yidhi kaalada oo gooni ula baxay sayid sayidkaa la baxay xuseen iljeex baa raacay xuseen iljeexi oo ku dhex jira yuu wuxuu yidhi war nin aan u dilo ninkii hebel ahaa oo baageli mu garan karta baageli oo maxamed subayr dilay mayaa la yidhi laakiin shan nin baa midoo meel ka saawaya nin quruxdiisii oo kale waa leeyahay laakiin uusan lahayn dhallinyaronimadii oo kale taasaa taasaa lagu dhaliilay taasna waa lagu oo taasaa lagu dhaliyay adigu nin wuxuu leeyahay deeqdiisii oo deeqsigiisa oo kale laakiin dhallinyaradii uusan lahayn shan nin baa waxaa la yidhi ba- afar meelood markuu ka saaweey iyo meel ka dhaliilay shantiiba inuu waa u dilhayaa hala igu yeero
shantoodii ay waktigaasna ninkii la yidhaha sayidkaa kuu yeerahay janno nin loogu yeeri wey marka waa markaasuu kacay xuseen iljeex talad markii halkaa lagu dhameeyey isagu markii hore talada waxba kama dhiibin waxba kama dhiibane waa Dadkaas dhabagal buu soo- ahaa dhabagal sayidkii markii ninkii kacay baa oo la aqoonsaday yaale kaale cise nin adeerow caawa kolba xanta adeelo arabi naguma guulayni caawa dhan malala joogtay oo idinla joogay xantaydaasa iga sheegi waxaad rabtaan ku siinaysa waayahay waa ku dhaarsan dhaar xilood iyo dhaar kitaab iyo yaa dhabu isugu qaatay.
musaalja markaasuu wuxuu u tegey qolyihiisi isaaq reer isaaq iyo reer cabdille warkiibuu sheegay marka waxaa la yidhi aan inqiraabnaa leh sayidka sayidka ilaa waa raggoodii wax iyo waa laynayaa nin ka mid ah raggii u tashaday in la iqalaabo yaa sayidkii usoo dilay warkiisaas ay wuxuu yidhi waa lagu inqilaabaya habeynimuu wuxuu diyaarsaday ciidankiisi qoladii ninkii la odhan jiray cabdi maxamed oo ra-iisul wasaaraha u ahaana iyo rag famiilkiisa ana waa xirta waa xirta ya markaasaa waa barkii markii waagi baryey yaa labadii qolo oo rabtay inay inqilaabto in loo digana aan warkahay ee tawasul soo qaata isu soo dhigay
yacni waa la tawasul ku soo galo ililaa sheekh maxamed saalix almadaad yaw maxamed saalix saasaa dad meel ugu soo niman buu inta u daray wuxuu yidhi laga warheliyey inay inqilaab rabaan anaalka joojiyo aanaan isku lumin rag odayaal ha ii soo direen aan heshiin markaasaa labadii ninoo loo diray oo laba wasaarada ka tirsan sayidka yay labadiiba gowraceen markii u tageen markaasaa meeshaa dagaal ku dhex maray ciidankii sayidka iyo qoladii adigu wixii xerada ku jiray ma wixii dibadda jiray iyaguna dhexeen oo la tagay asna wixii xerada ugu jiray oo raggii cabdi maxamed lahaadoo raggaasna waa xirta dagaalkiina hadee waa lagu kala waa lagu kala carar isagu meeshiisi buu hadee fadhiya xarun buu ku leeyahay warqad buu diray marka oo wuxuu diray nimankii fakaday xoolaha la fakaday iyo adduunka nabad buu ka dabadaray
soddon kaanin oo cabdilmaxamed waa ku jirin waa laynaya haddaan xoolahaygii iyo fardahaygii iyo laii socday heshiisna aan la iigu imaan intaas waan laynaya warqaddii waa u tagtadoo wasaail jiha ninkii la odhan jiray wuxuu yidhi wuu laynaya allaay waa noo dagaal nimankii waa la laayay us xirtay oo mini- biro ministerkii ku jiray cabdi ayagiina duulaan bay ku soo kabsheen amxaara iyo ya Ay. markaasay dagaalku soo maqaabalayeen dagaalkaas weeye dagaalku ku fikrayo ugu dee taleec
qorxi ku uga baxay uu qura uga baxayo carada caradan oo dhan buu ku uga guuray alga guuray nimankii uruuf iyo uruuf igu agoonteeyey nimankii amxaarada u kale igu eryoonayey nimankii aw cabaas jiray dadkaan eedu kala gaadhay aw cabaas waa nimankii eh, u- u tegay waftiga u diray ya gabagaasu halkaas u maray markaas weli markuu taleex tegay caradan oo dhan buu ka aradaa guuray makantay taleexba markaa ku iskaystago dee dagaaladaas ingiriis ay isku muqaabaleeyeen ku jibshay ingiriis
caradii saasa ilaahay u wanaagay caradiisaasaa la wanaajiyay haddee ninku mucaahadadii baa lagu jabshay soomaalidu meel ay joogtaba keenadiid iyo boqor ismaan iyo ina cali shidi warsangeli iyo soomaalida deetan qoraxay qolo waliba mucaahadadii islahaa wargaaladan ku jahaad oo looga baxay yaa looga baxay qoladaasu geela qoladaas jeerteenka bari geelisay dhac ugu geela tagaan.
miinan leh yaa miinan la intay madaxa miinaan la yuntay madaxa u qallaacay. xobyo looga soo degay oo cagaar weelis cagaar weynaan isku helay markaasuu dadkii oo dhanba ka aamin baxay oo gaalo ku see waxa lagu aaminay ya jidbadaasa haysay iyo dagaalka ku haysay haddee halkaasay marteen
daraawiishintaasaa makeen horta carada tan dhexe intaa midigta tan dhexe ragga yaa oo waaweyn yaa yaa yaa ka kacay waayaha dambe
gabayaaga waagaas hore oo dhulkaas raggii la mid ahaa cali dhuux
intii ka dambeysay Amaan.
amaa u dhowey ama u dhowey gabayaa waa iska jira laakiin haatan ku tilmaamo gabi xoog leh dadku gabaygaan anaaniyada ah yaa
qabiilada qabiilada qabiil qabiilka iyo gabayadaan la isugu gabgabayahaya ma ahi gabayada waaweyn oo adduunku lagaga taariikhay lama hayn lama ahi kuma badna xaaji axmed xaaji axmed eh, alkadaab dadka dahab gabayadaas maaragtaa qabyaalada ku dacmo qabyaalada halkaasu shaqeeya
kiis waxma ka haysaa
markaas gabayadaas qabyaalada ku dacmo intaasoo loo badnaan jiro Ya,
salaan carabi
raggaasi Dhankaas.
waa raggii macallimiinta waaweynaa macallimiintii waa weyn